raxmaan raxiim waxaa maantay suurtagal noo noqotay inaan waraysi la yeelano ismail axmed sheikh oo ah gudoomiyaha riversted balcasa ismail maad maqlaysaa ismail mar badan waxaa la hadashay idaacadda fokiis iyo star bunka jornaalada iyo b b c da iyo meelo badan baa warar siisay oo aadba magacaada loo soo xigtay maanta waxaa noo suurta gashay inaan warays kula yeelano marka hadda xilligan waxaa moodaa in taa xilligii aad xilli aada u wanaagsan oo masaajid maamulada masaajidda iyo waalidiinta guddi ka socda ay wada kulmeen xalayto iyadoo weliba si fican laysku afkartay marka waxaa ii sheegtay in xalay ahayd in shir conference la qabto taasna ay socon weyday laakiin waxaa soo baxday markaan culimo badan la xiriira iyo dad badan oo guddiga kamid uu kamid yahay cabdisalaam aadan ii sheegay inay tahay xaaladda mid aada wanaagsan oo meel fiican marayso marka adigu sidee u aragtaa shirkaas iyo iyo iyo iyo iyo xalay koonkii dhacay
horta bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha soomaaliyeed oo waraysigan dhegeysanaya marka xigta barnaamijka aad leedahay xalay ugu dhacay horta ma joogin meeshuu ka dhacay waa si soo gaaray sida adigu kuu soo gaaray uu soo gaaray in xalay barnaamij u dhacay ujeedada laga lahaa iyo ciddii ka qayb gashay iyo wuxuu yahayna kulley waana soo bixi doontaa lakin haddana wax faahfaahin aan ka awoohi ma jirto waxaa lai sheegay in la magacaabay guddi oo guddigaasna la rabo inay la kulmaan waalidiintii carurtii ka maqnaayeen runtii waxaan u arkaa marka hore inay wax fiican tahay in la is arko oo la hadlo oo la isfahmo laakiin waxaa ka horeeya meeshaan khalad baa dhacay khaladka dhacayna wuxuu yahay caruur baa maqna soomaaliya loo diray inay dagaalada kasoo qaybgalaan caruurtaas cid kasta ha dirto meel kasta ha laga diro waxay ahayd mas-uuliyaddaas caruurtaas inaysan ku koobnaan oona aysan ka maqnaan oo qura waalidiinta imaha dhalay ee dhammaantayo soomaalida oo idil arrintaas inay s iska saaraan oo dhibaatadaas iyo tiiraanyadaas ay la qaybsadaan bay ahayd waalidki inay la qaybsadaan bay ahayd runtii ma dhicin oo sida aada maqlayseen wadamadii xataa ciyaalka gacanta ku hayay oo masaajidkii qur-aanka baray baa inkiray oo leh ilmo ilmo maqla iyo ilmo aan naqaan aan masaajidka ku xirnaa ma jirto iyo arrimo noocaas oo kale kule aad maqlayseen oo runtii aada u dan u uga danqadeen dadka waalidiinta markay maqleen nimankii culimada ahaa oo ay ku hiranayeen taas waa daliil weeyaan waa waxa ka jawaabay shacabdiraxmaan baa ka jawaabay waraysi hore wataatay hadalkaanaa rabto in erdisan rabi lahaa oo sheegay in mataqaana ay tahay mataqaana idaacadaha kala hadlay maasan taasa lagu qanci karin jawaabta sheeka anagu kulley warka waxaan haynaa wuxuu yahay in la inkiray in mar lagu sheegay ciyaal gareegada laga soo guray oo maaragtay tarbiyadooda la hagaajinayay marba nooc lagu sheegay waxay ahaataba kulley waalidiintii ilaa hadda wax lasoo xiriiray oo culimo ah ma jiraan oo culamadii masaajidka masaajidada iyo wax lasoo xiriiray ma jiraan marka waxaan u aragnaa guddiga hadda laleeyahay waa la dhisay ama waalidiin bay arkayaan ama waxa inay iska tahay wakti waktigii loo baahnaa inaysan imaan baan anigu aaminsanahay kullay sida ay noqon doonto iyo waxa ay kaga xaali doonaan magaalaguddi markay isu yimaadaan ayagun baa kullay go-aan ka gaari doonta taasibaa ii sheegay taasiba laii sheegay cusman xalay baa laga hadlay waxba waa las afkartay guddi baa la sameeyey marka yaa ya yaa eeda macnaha qaadan ka mataqaana haddii arrintii la xaliyey wax la xaliyo ma jiro
soo lama dhigi karayo waalidiinta laftigooda waxay habeen la soo xiriiraan culummada iyo masaajida wax la xaliyey ma jiraan anigu malihi hadda guddiga ka hor dhici mayo oo go-aan anigu xilligii qaadan mayo laakin waxaan kuu sheegaya wax kastoo hadda socda oo la wado ama guddi ha wado ama culimo ha wado ama qolo kale ha wado waxaan u arkaa wax daalay ama waktigii lagu haboonaa aan ahayn inay tahay cusmaan cusmaan axmed sidee sidee baad isle waxbaa lagu xalin karaa
waxa waxa lagu xalin karaa in tala walba khaladka ay leedahay iyo responsibilityga ay leedahay qaadato lashor fariisto runta laysu sheego runtii in las eedeeyo oo qofkaasaa ka dambeeyey qofkaasaa ka dambeeyey qofkaasaan eedeynaya macnaheedu ma samaynayso laakiin waxa macno samaynaya wixii dhacay lahaa waa dhaceen hadda ka dhacaysiisa arrintaan u dhicin in laga wada guntado oo qof kasta uu ka qayb qaato taasaa muhiim ku tahay laakiin anigu waxaan qabaa inaan qof ama laba qof gaar loo eedeyn karin hase yeeshee masaajidka anagu aan ku xirannahay soomaalida ama noo ah noo ahaa meeshii aan kusoo hirinay mali abubakar maamulkii ka jiray oo board of directorskii waxaan qabaa arrintaasi inay ka gaabiyaan inay wax ka qabtaan inay waalidiintii dhiigjoojin sameeyaan inay dadkii iyo fahamsiiyaan waxaan codsan lahaa in maamulka masaajidka abubakar hadda ka jira maadaama ay ku guuldaraysteen wixii bulshadu ka sugaysay iyo hankaan u qabnay inay iscasilaan oo booskaas ka radaan waxaan masaajidka maamulka masaajidka labada maamul ee guddiga masaajidka ka jira oo annagu aan lahayn haddii xataa soomaalida magaalada joogta wax ka dhex dhacaan waa meesha keliya u irkanaysaan oo xallin karaa boor kasta oo jirta runtii waxaa waxa weye wax aynaan ka filanayn baa ka dhacay waxaa dhacday in dadkii waalidiinta ahaa oo sugayay in loo yimaado oo dhibka loo- dhibaatada loo qabsado in masaajidkii laga habaaray oo waalidiinta qaarkood inay yidhahdeen caayilaha masaajidka dulaan ku ah in dacaayado badan dhexgalo cusmaan arrinta guddiga maxay tahay eedda uu goonida asaga u qaadanayo wixii go-aadii qaadan waxay tahay waadayid waxaad maqlaysiin in laga shanqarinayo masaajid baa la xirayaa iyo xagga laga yeerayo dada masaajid duulaanku waa masaajidka dadka dadka u dhexeeya soomaalida oo dhan iyo muslimka oo dhan ilaa canada ilaa maraykanka ayaa lacagta laga ururiyey dadka iskale waa baytullahi waa sharciyeysan yahay wuxuu la mid yahay goobaha kale oo dadka aan islaamka ahayn ay leeyihiin lagu cibaadaysto cid xiri karta oo sharci iyo sharci daro ku xiri karta ma jirto hase yeeshee dhaliil kasta oo la sheego waxaa qaadanaya oo dushu ridanaya markaas hay-adaas dadka mas-uulka ka ah marka aan leeyahay abubakar sadiiq mas-uuliyadda ee masaajidka ah, maamulka aan ka sugeynay waxaa qaadanaya guddiga waxa weeye guddiga ayay ahayd wixii dhacay inay wax ka qabtaan guddiga ayay ahayd inay dhibaatada jirta xaliyaan aragtida bulshada ay ka qabto kolley iyo midda ayagu ay qabaan waa anigu ka bulshadu qabtaan kuu sharhaya tan ayagu qabaan ayagaa sharci doona bulshada waxay ka qabtaa inay tahay meeshii laga hagayey meeshii laga hogaaminayey meeshii akhlaaqdooda iyo tarbiyadooda iyo diintooda laga eray hadday dad isqabtaan meeshii loola noqonayey haddii la isguursanayo meeshii la isku guursanayey haddii la isfurayo meeshii la isku waxeynayey me- wax kasta oo dhiba oo dhaca in ay u yihiin hooyo iyo aabe ayaa bulshadu qabtaa haddii banaanka wax ka dhacaan hadda kaasoo qaad ilmaa la waayey culimadu waxay inkireen ilmihii waxay yidhahdeen ma naqaan masaajidkiisa ilmahan ilmo masaajidka xirna maaha xataa haddii ilmaha la waayey ay yihiin ilmo aan masaajidka ku xirnayn waxay ahayd inay responsibility qaataan ay yidhahdeen ilmaha soomaaliga ah oo muslimka ah oo magaalada jooga ee la waayey annagaa masala annagaana responsibilitygana qaadayna waxbaanan ku leenahay maaha markaa le- waxbaan ku leenahay inaan leeyahay annagaa mas'uuliyadda ka wado Waa- waa garta haddii ay sidaas ay tahay inay ahayd inay mas-uuliyadda ee soomaalida oo dhan ay sidaan oo ay iyagu ay tahay in maxay samacnaayo samaynaysa hadda daysaasina anigu kulley keligay maaha fikrada aan kuleeyahay hawsha islaamka kule waxa weeye bulshada majority ummadda magaalada ku nool maanta waxay aaminsan yihiin in ay ku ku guuldaraysteen hogaankii bulshada soomaaliyeed ay u hayeen sababto bulshada tan uma leh community u dhexeeya oo bulshada dhexdhexaad waa male ayagaa dadku soo fiirinayay ayaguna way ku guuldaraysteen marka waxaan anigu aaminsanahay ama inta eh, inta badan majority u aaminsan yihiin arrintaas inay ku fashilmeen ayna u baahan yihiin inay bulshada ka horwareegaan weji cusub hogaan cusub ummadda isu soo jiidi kara ummadda isku hoyi kara dadka wax kala dhigi kara boogta jirtana hadda dhigi kara saasaan aaminsana xal kalena ma jiro heesna ugu dambaynta adoo soo koobaya adigoo waalidiintan gacab dhow fiirinaya duruufta iyo meesha la joogo iyo wax kasta oo mataqaanaa khilaafaya dhacdo badan baa u ratay hawshaan si dadka aadka u wada baad ku jidhaa maxay tahay xalkeeda iyo qaabka lagu xallin karayo aad filaadahay oo tala aad soo jeedinaysaa Eh, xalku waxa weeye qof dembiga hadda dhacay aan loo tirinayn ama bulshadooda aysan u irqabin oo aysan lahayn qofkaas markii dhibkii soo gaaray buusan ii imaan oo dhibkii uusan ila qaybsan ama uusan lahayn qofkaas afkiisa wax iga soo gaareen baa wax xallin kara oo xal keeni kara oo xal raadin kara oo dadka isu keeni kara marka anigu waxaan leeyahay xalku wuxuu ku jiraa dadka aan eedeysnayn oo aan waalidkeena aysan eed ka tirsanayn shacbiga magaalada joogana ay u arkaan dad dhexdhexaada oo dadka isu soo jiidi kara inay galaan oo ummaddii gacanta isu saaraan oo ummaddii isu soo dhaweeyaan oo waxaan hadda mugdigan dadka oo soo kala dhexgaleen wax ka qabtaan laakiin dad ayagiiba lagu tuumeeyey ama inay masaajidadii ka abaartameen ama in waalidkii soo qariyeen ama dacwada magaalada masalan dadkii waalidka masaajidka xiraya masaajidka la daaweynaya dadkaasoo dhexdhexaadna ma noqon karaan daawona ma keeni karaan yaa dhexdhexaad noqon karaya waxaa noqon kara in dadka madax banaan
cusmaan aad bay ugu mahadsantahay asalaamu calaykum Asalaam.